بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد يعني إن شاء الله تعالى waxaynu kelmado iska koob kooban in sha allahu tacaala aynu ka odhan doonaa alxaafid shaykhu lislaam ibnu lqayim ama ibnu qayim aljawsiya labadaba dee culammadu ma u isticmaalaan oo culummadii hore ibnu qayim aljawsiya mutaakhiriintu waxay in badan iyagu isticmaalaan ibnu lqayim waxaana aada u qurux badan ibnu qayim aljawsiya in sidan la yidhaahdo sidan in sha allahu tacaala tilmaami doono markaynu ka warramayno magaciisa iyo isamkiisa iyo nasabkiisa raximah llah raxmatan wasalam sheekheennan alxaafid ibnu qayim aljawsiya waxa uu ka mid ahaa culummadii waaweynaa ee akaabirta ahayd ee taariikhda islaamka soo mara ayuu ka mid ahaa nuur fara badan iyo cilmi fara badan ka tegey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi alculamaau warafat alambiyaa yacni culummada iyo ahlu cilmigu waxay dhaxleen ambiyada dhaxalkoodii bay hayaan ama ha ahaado ibnulqayim ama shaykhulislaam ibnu taymiya ama imaam axmed ama imaam shaafici ama imaam maalik yacni a'immada islaamka iyo muslimiinta dhammaan culummada islaamka iyo muslimiintu yacni waxay hayaan ambiyada dhaxalkii ay ka tegeen ayay culummadu ay hayaan ilaahay raalli dhammaan ha ka ahaado waa warafatu lambiyaa ambiyadii bay dhexleen weliba dee cilmi naafica iyo nuurkii sunnaha iyo nuurkii cilmigii naafica ahaa ayaa ay ka dhexleen sida inshaa allahu tacaala ka warrami doonno markaa siiradooda iyo maalmahoodoo laga warramaa dee waa culummadii dhaxalkii ambiyada siday u sharaxeen siday qur-aanka ugu khidmeeyeen siday sunnaha uga shaqeeyeen sida cilmiga ay u soo xambaaraan sida cilmiga ay inoo soo gaadhsiiyeen ayaynu dee ka faa'iidaysanaynaa ee macnaheedu ma aha inaynu dee maxaan ku laha culimmada xadkooda ka saarayno dadka dee qaar baa si qalada wax u fahma ama is odhanaya dee culimmada laga sheekaynayo xadkii baa laga saaraya sidii suufiyadii hore ee sidaa maaha yani culimmadan sunnada laga warramayo ee tawxiidka sharaxay ee caqiidada saxdaa sharaxay ee kitaabka sharaxay ee tafaasiirta sharaxay ee weliba dee sunnada u saaxiibka ah ilahay raallaha ka ahaadee taraajimtooda iyo siiradooda laga warramaa khayr fara badan insha allahu tacaala ayaa aynu keenaynaa dee maadaama ay yihiin warahatu lambiyaa ambiyadii dad dhaxlay ay yihiin in badan waxaa la maqlaa ibnulqayim baa yidhi ama shaykhulislaam marka shaykhulislaam la sheego iyo ardaygiisa ibnulqayim in badan baa dee lagu celceliya kutubta fiqiga kutubta caqiidada kutubta sunnada in fara badan badu bay soo laabtaan labadaa sheekh weliba shaykhulislaam ibnu taymiya wa tilmiiduhu ibnulqayim ama ibnuqayim aljawsiya markaa sidaa daraaddeed waxaynu jeclaanay insha allahu tacaala sidaynu duruustii hore majaalistii hore aynu kaga warrannay shaykhulislaam inaynu ardaygiina alxaafid ibnulqayim isagana bal waxoogaa maalmihii uu noolaa iyo cilmigii iyo raadkiisii iyo aaaartu ka tegey iyo dhaxalku ka tegey insha allahu tacaala waxoogaa wax fiican buu ka tegey oo dee ilaa maanta waa loo ducaynaya ilaa saacadda aynu taagannahay dee waa loo ducaynaya ilaa maalintu geeriyooday ilaa maanta ilaa haadihi saaca saacadda aynu taagannahay wixii noolun baa nool wixii dhintana waa dhinteen waa loo ducaynaya xasanaadkiisa de way u socdaa qaala ibnu اlqayim raximah اllah calayhi raxmat اllah in badan baa loo ducaynaya yani waana sidii rasuulku dee sheegay calayhi الsalaatu wasalaam idaa maata اlinsaan xadiiskii abi hurayra hadduu qofku geeriyoodo camalkiisu uu go'a saddexunbaa dee aan go'ay aw cilmun yuntafacu bihi yani qofku hadduu cilmi ka tago wax dee raad fiican uu ka tago cilmi dadka uu faa'iideeyey kutub uu dhigay dersi uu dhigay xaraf xaraf waaxid hadduu faa'iideeyo uu dadka u dhigo insha allahu tacaala waa helayaa yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin salim maalintaasu xasanaadkiisa uu qofku helayaa waana sidaa dee ka muuqata ibnulqayim dee waxbay suman yihiin ibnulqayim ma naqaano dee qof la odhan karo ama imaabtay yihiin ama qaraaba yihiin ma jiro ama abtibuu ahaa ama awoguu ahaa de ma jiro lakin maxay naga dhexaysa umalaynaysaan ya waxay naga dhexay waa cilmigaa naafica ila dee soomaalina muhayn xataa africana muhayn yani qofku wuxuu garanayaa sheekhan iyo maxaa ka dhexeeya dee culummada in badan u soo laalaabtaa yani xidhiirkan culummada inaga dhexeeya waa cilmigaa naafica ah sunnaha ayuunbaabadda inaga dhexeeya yacni waa xidhiir baa ka dhexeeya culummadii hore ilaah raallaha ka ahaado iyo wax kasta oo ka dambeeyo ka faa'iidaysanaya juhuuddii alimaam ibnu اlqayim raximah اllah hadday xadiiska tahay hadday sunnaha tahay hadday ictiqaadka saxdaa tahay juhuuddiisii sida culimmadu uga faa'iidaysan jireen waayahay intaas waa iska hordhac sheekheennan aynu ka warrami doonno insha allahu tacaala haddaynu ka warranno casrigu noolaa horta casrigu noolaa yani wuxuu iska ahaa caalamka islaamku casri iska daciifa oo dee alcaalam alislaami wakhtiga uu noolaa sheekhu yani hadday xagga siyaasadda tahay hadday xagga ijtimaacigaa tahay haddii waxoogaa dee caalamka islaamka dacfi iyo awood darro ayaa ka muuqatay xaaladda waxaa jirtay alxuruubu saliibiya yacni dagaallo ama dee xamalaad dadkii saliibiyiinta ahaa ama dee chrismaska ahaa caalamka islaamkaay ku qaadayeen haddii ay tahay tataarkii hadday tahay oo ay doonayeen inay ku qabsadaan baqdaad ciraaq ku qabsadaan dimashik ay haddana qabsadaan shaam masarna ay raaciyaan halkaa caalamka islaamka ay ka soo galaan marka wati wakhtigaa uu noolaa qarnigii lixaad aakhirkiisii qarnigii toddobaadna awalkiisii yacni cusuurtaas waxaa aad u fara badneyd alxuruub yani wakti markaa caalamka islaamku iska daciif ahaa ayuu sheekhu la kulmay waxaa kaloo wakhtigaa fara badnaa firaqa muslimiinta hadday shiico tahay ismaaciiliyada hadday tahay yacni firaqa caalamka islaamka muslimiinta iyo dawaa'ifta iyo madaahibta ayaa iyaguna in fara badan dowr qayb ka qaadanaya weliba firqada la idhaahdo alfaatimiya oo dee shiicoda qaar ka mid a ayaa laftooda dowr fara badan almuhim marka caalamka islaamku wakhtigaa alxaala siyaasiya iska daciif bay xaaladdu ay ahayd dadka muslimiinta iyo salabiyiintuna dagaallo fara badan iyo xurumo badan ayay mareen almuhim khilaafada islaamku dee way daciifaysay khilaafada islaamku kolba waa yacnii mar waa tii dee xataa baqdaad la qabsaday marka xaaladdu waxoogaa dacfi fara badan bay yani silsilad darbay dee culamadu ka warramayaan laakiin dee almuhim xaaladda ay martay yani waxaa ku jira dacfi fara badan ama awood iska liidata ayaa ku jirtay xagga kale dadku dee dhowr dabaqadood bay ahaayeen dadka qaar xukaan bay ahaayeen waa dadka amarka haya ee suldada iyo awoodda haya dadna culumay ahaayeen oo dee ahlucilmigu iyo culummadu masaajidada madaarista macaahidda xalaqaadka cilmigai gacanta ku hayay dadka qaarna tujaar bay ahaayeen dee ganacsato iyo bayca mushtari ay ahaayeen almuhim ibnulqayim raximah ullah marka laga warramay xagga cilmiga haddaba yacni maqsuudkeena waa kan xagga cilmiga waxbarashada iyo culummada iyo cilmigu siduu ahaa marka laga warramayo cilmiga iyo culummadu alxamdu lilah aad iyo aad bay u bateen madaaris baa jirtay fara badnayd waxaa jirtay malcaamado fara badan oo qur-aanka lagu dhigan jiray masaajida fara badan baa jiray inkastoo dee madaahibtu ama madhab shaafici madhab alxambali madhab alxanafi madhab madaahibtu lafdooduna meesha haddana way ku jireen xagga ictiqaadkana waa lasahayay ama ashaacira ha ahaada ama suufiya ha ahaada ama naqashbandiya ama diiwaanbadiya firaq fara badan oo dee afkaaro kala wada nocnoca xambaarsanna laftoodu way ku jireen almuhim marka xaaladda xagga cilmiga marka laga warramo alxaala alcilmiya way badnaayeen marka in yar haddaan ka warramo waktigaa ibnulqayim casriga uu noolaa almadaaris waalmasaajid iyo dowrka cilmigu halkuu cilmigu mariyay intasharat almadaaris alislaamiya madaarista islaamku wakhtiga aad bay u fara badnayd masaajidada fii cahdi almamaalik masar iyo shaam aad bay ugu fara badnayd waxaana ugu caansanaa masaajidada ugu caansanaa ama masar ha noqoto ama dee dimishkba ha noqote masaajidkii ugu weynaa waktiga aljaamic alshar masaajidka aljaamic alashar waxaa la dhisay masaajidkaa saddex boqol koob iyo lixdankii altaariikh alhijri nabowi saddex boqol koob iyo lixdankii waa masaajidka dee ila alaan aljaamic alashar dee qaahiruku iyo labaana sideed waxaa kaloo ka mid ahaa masaajidada caankaha waktiyada casriga ibnulqayim guud ahaan markaynu ka warramayno jaamic ibnu tuuluun isagana saddex boqol iyo lix iyo lixdankii baa la dhisay waqad tama binaauh alaamia wa sit wa sitiin jaamic alxaakim isagana saddex boqol saddex iyo sagaashankii waxaa kaloo ka mid ahaa madaarista iyo malcaamadaha iyaguna caanka ahaa almadrasa asalaaxiya waxaa aasaasay asulطaan naasir salaaxaddiin ibn اlayub almadrasa alkaamiliya wa kaanat daara lilxadiid daar xadiis bay ahayd cilmiga xadiiska lagu dalbado almadrasa aldaahiriya lix boqol lixdan iyo labadii almadrasa almansuuriya almadrasa annaasiriya ama dee ha ahaato dimashik ama qaahira ha ahaato almuhim si guud ahaan waxaa ku fara badnaa waktigaa madaarista iyo malcaamadaha cilmigu ama dee bee-ada cilmigu aad iyo aad buu ficna waxaana ka warramay alustaad muxyidiin cabdulqaadir raximah اllah kitaabkiisa la ydhaha addaaris fii taariikh almadaaris addaaris fii taariikh almadaaris waa kitaab waxaa alifay sheekh geeriyooday sagaal boqol toddobiyo labaatankii taarikh alhijr nabiyo geeriyooday sheekhaas raximah اllah markaa waa kitaab fiican cusuurtii culummadu soo mareen madaarisdii wax allaala waxa quruuntii ka horreysay ilaa sideed qarni maa yuqaarib wax ku dhow iyo madaaristii ay soo mareen markaa madaarista dee madaahibta qaarba dee qaarbay haysteen markaa sheekhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica madaarista qaar wax ka dhigay waxaa ka mid a madrasadu wax ka dhigay almadrasa aljawsiya madarasadan la yidhaahdo aljawsiya waxaa aasaasay alimaam yuusuf binu cabdiraxmaan binu cali binu moxamed binu cali ibn اljawsi raximah اllah albaqdaadi ee imaamka ahaa ee fuqahada waaweyn ahaa min akaabir alacyaan raximah llahu tacala raxmatan waasca marka almadrasa aljawsiya waxaa lahaa culammada madhabka xanaabilada ayaa lahaa ibnulqayim raximahullah aabbihii wa kaana qayiman aabbihii madrasadan aljawsiya la ydhaah qayim buukaa bimacnaa aabbihiiba madrasada mas-uulka ahaa sheekheennan ibnu qayim aljawsiya aabbihiiba wuxuu ahaa qayim ljawsiya aabbihiiba mas-uul ka ahaa qayim waa mas-uulka haya almadrasa aljawsiya aabbihii baa ahaa markaa sheekhana maxaa la yidhi ibnu xataa ciyaalku wada dhalodha wax la wada odhan jiray waa ibnu qayim aljawsiya waana madrasad caana waxay imika ku taallaa magaalada dimashq suuqa la ydhaha suuqulqamxi baa la ydhaha suuq kadibna way isbedeshay mar waa la gubay haddana markii dambe jamciyat aliscaaf alkhayriya markii dambe madrasa litacliimi اlaطfaal malcaamad ciyaalka markii dambe laga dhigay kadibna haddana way gubatay wakhtigii kacaankii athawra alfaransiya kadibna haddana waa la dhisay almuhim ee inkastoo ay culimmada qaar leeyihiin dadkii ku dhadhawaaba madrasadii kusoo dhadhawaaday marka in yar baaba ka baaqiye intii kale mucdam aljiiraan ama dadkii ku xeernaa ayaa kusoo siqay madrasadii aljawsiya laakiin lahaa baqiya in yar ayaa ka baaqiya waa madrasad markaa caana waxaa ka mida culamada wax ka dhigay madrasadda asheekh alcallaama culammadu wax ka dhigtay madrasadana soo martay ibnulqayim abiide mas-uul buu ka ahaa ibnuqayim aljawsi waxbuu ka dhigay isagu raximahullah waxaa ka dhigay yuusuf bin moxamed bin cabdillah almardaawi oo culammada xanaabilada ibnu qaabil jabal waxbuu ka dhigay shamsudiin moxamed binu axmed waxbuu ka dhigay cisudiin alkhatiib burhaanuddiin ibnu muflix waa rag wax ka dhigay raximahullah raxmatan waasica waxaa kaloo wax ka dhigay alqaadi cisudiin markaad jamaaca min alculamaa walmu'alifiin oo fara badan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ku anfacay wakhtiga dimashik inay wax ka dhigaan dee almuhim ama ha ahaado xataa shaykhulislaam ibnu taymiya ama culammadii ka horraysayba dee dimashik waxay ahayd meel dee culumo iyo ahlucilmi soo saarta ayay mar kasta ahayd waxaanay ahayd casriga magaalada dimashik manbaculcilmi meel dee cilmiga iyo culummadu ay fadhiyaan oo dee culummo fara badan haddaynu tirino culammadii soo saartay dimashik shaykhulislaam ibnu kaiir raximahullah saaxibu tafsiir ee kitaabka albidaaya wanihaaya leh waa culammadii dimashk ka soo baxay waxaa kaloo ka mid a alimaam adahabi raximah allahu tacala raxmatan waasica yani iyo culamo fara badan ayaa dimashk ka faa'iidaystay weliba madrasadina aljawsiyana in badan bay laftooda soo mareen ay wax ka dhigin jireen almuhim casriga alxaala alcilmiya ama xagga cilmiga marka laga warramayo cilmigu u fiicnaa xaaladeeduna cilmiga meyliida ama madaaris ama xalaqaad cilmiya majaalis alcilmi waxay ahaayeen meel ardayda iyo dulaabulcilmi ay ka cabbaan oo dee ummadda islaamka iyo muslimiintaba ay uga faa'iideeyeen culammadan baana ka soo baxday dee ibnulqayim iyo shaykhulislaam ayaa dee dahabi raximahullah iyo culummo fara badan ilaahay ku anfacay tabaaraka wa tacaala caalamka islaamkana uu ku anfacay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ka soo saaray marka alxaala alcilmiyana waa ay fiicneen xaaladda siyaasadda ama ijtimaaciguna xaalad iskayla liidata ayaa markaa jawiga noocaasa ama biicada noocaasa ama xaaladda noocaas ah ayuu ku barbaaray ibnulqayim raximah llah ibnuqayim aljawsiya halkaas ku barbaar marka insha allahu tacaala cid wax ka qaatay iyo cidduu la xidhiidhay halkaasaynu ka bilaabi doona marka magiciisa oo dhammaystiran oo kaamil ah waa muxamed binu abi bakr binu ayub binu maki abu cabdillaah kunyadiisu waa abu cabdillaah shamsudiin addimashqi alxambali waxaana uu ku caan baxay raximah llah bibni qayim aljawsi marka aabbihii baana mas-uul ka ahaa madrasadda jawsiyada qayim ayuu ka ahaa inamadiisoo dhanna waxaa la odhan jiray ibnu qayim aljawsi saasaa markaa uu ku caan baxay sheekhu almashhuur bibni qayim aljawsi raximah llah raxmata waas sheekha la ydhaa ibnu ljawsi isagu de waa culammadii ka horreysay baqdaadi buu ahaa ciraaq raximah llah markaa sheekha isagu la ydhaa ibnuljawsi waa sheekh kale dadka qaarta aad ba iskugu qaldaan ibnu qayim aljawsiya waa ardaygii kan aynu ka warramayno tarjamadiisa iyo siiradiisa waa ardaygii shaykhulislaam ibnu taymiya raximah llah laakiin sheekha la ydhaa ibnuljawsi isagu waa sheekh cabdiraxmaan ibnuljawsi albaqdaadi wuxuu geeriyooday shan boqol iyo tobankii waa sheekh waacida oo dadka wacdihi jiray oo caana ayuu ahaa marka waa in la kala ilaaliyo labada wadaad waayo ibnuljawsi dee shaykhulislaam xataa uu ka horreeyey raximah llah raxmata waasa marka inagu sheekhaynu ka warramaynaa ibnuljawsi lama idhaahdo ibnu qayim aljawsi ama ibnulqayim sida mutaakhiriintuba ay de ku ilaaqaan wa kilaahumaa saxiix ibnu lqayim iyo ibnu qayim aljawsiya labaduba waa sax sida sawaabka oo de wax diidaya ma jiraan marka magacii wuxuu ku caanbaxay ibnu qayim aljawsiya wuxuu dhashay alxaafid ibnu lqayim maalintii toddobaad shahru safar lix boqol koob iyo sagaashankii lix boqol koob iyo sagaashankii taariikhda alhijra nabawiya sanadkaas u dhashay raximah llah raxmatan wasalaam reerka uu ka dhashay wuxuu ku barbaaray alxaafid fii beyti cilmin wadiin yacni reer ama qoys cilmi u saaxiibiyo diin aabbihii alwaalid wuxuu ahaa alrajul asaalix alcaabid nin caabid ah oo fiican waxaa la odhan jiray abu bakr binu ayuub binu sacd alxambali kaana rajulan taqiyan saalixan caabidan raximah llah waxaanu mas-uuliyadda hayay madrasada jawsiyada la ydhaha mas-uulkeedu ahaa aabbihi markaa caalim weyn buu ahaa maa sha allah waxaana uu ka qaatay xaafidkan ibnu lqayim aynu ka warramayna aabbihii cilmiga almawaariikh dhaxalka ayuu aabbihii ka qaatay wuxuu aabbihii geeriyooday toddoba boqol saddex iyo labaatankii ayuu aabbihii geeriyooday walaalkii wuxuu ahaa sheekh zaynuddiin abulfaraj cabdiraxmaan bin abi bakr waa ardaydii caanka ahayd ee ka aflaxday alxaafid ibnu rajab alxambali kaasina waa walaalkii caalim buu ahaa wa ibnu akhiih cimaaduddiin waxaa kale abulfidaa ismaaciil binu zaynuddiin cabdiraxmaan waa walaalkiisi kaasina wa kaana min afaadil alculamaa waxaa kaloo ka mid ahaa reerka inankiisa inanu dhalay isaguna oo reerka de ka mid ahaa isaguna waxaa la odhan jiray sharafudiin binu muxamed wa kaana rajulan saalixan caaliman warican raximah llah inanku dhalee kale ibraahim burhaanudiin binu muxamed sheekhan isagu mufti buu noqday afta wa daras madrasada la ydhaha asadriya wa kaana caaliman bilcarabiya sharaxa alfiyata bna malik kitaabkiisu daabacayba irshaadu saalik ilaa sharax alfiyat ibni malik uu daabacan yahay waa ibnu lqayim inankiisa alifay ibraahim burhaanudiin binu muxamed binu qayim aljawsiy masha allah de reerku markaa ilaa inanka ilaa aabbaha ilaa awowga waa wada culamo maasha allah odaygu caalim buu ahaa oo dee dhaxalkaabuu aabihii ka qaatay ibnulqayimna de waabaynu sheekaynu ka warramayna saaxibu siir aan ka sheekaynayna inamadiisana waa kuwa waa culumo mu'alifiin mashaa'ikh ahla cilmin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala tilka usratu ibnu lqayim usratu cilmin wa beytu cilmin wa tuqa waxay gaadheen cilmi xaddan waafiran fasajalaha taariikh taariikhdu way qortay reerka ibnulqayim aala reerkan uu ka soo jeedo iyo halka ay ilaahay subxaana wa tacaala u dejiimaysleen sidaasuu markaa dee ibnulqayim ku barbaaray dee waa reer reer dee ilaa dhaxalkii sharaxaya ilaa dee maxaan ku yidhaha diintii ilahay ilaa naxwihii sharaxaya weeyaan maa sha allah dee nuur baa ka baxaya marka mar haddii aqalka dhaxalka lagaga sheekeeyo oo dee lagaga sheekeeyo naxwaha lagu icraabo wax dee maa sha allah aqalku u nuuraya nuur calaa nuur halkaasuu ku barbaaray ilaahay raallaha kaada alxaafid ibnulqayim wuxuu ku barbaaray beytka noocaasa magaaladuna waa dimashq bay ahayd sidaynu ka warrannay magaalada madiina dimashq waxay ahayd madiinatu cilm magaalo cilmi u saaxiib ahayd oo dee culumo ayaa ilaahay tabaaraka wa tacala wasakray imanka dee waxaa dhacda in wakhtiyadan dambe in la waaye waxaaba laga yaaba caalim fadhiyaba in wax isbedeleen laakiin casrigaa ibnulqayim noolaa aad bay cilmigu markaa way buuxday fatalaqa alcilma wuxuu bilaabay ibn اlqayim raximah اllah cilmiga inuu ka qaato can اlculamaa wa can ahlihi dadkii ahlu cilmiga ahaa inuu cilmigii ka qaato casrigaasina madaahib iyo dawaa'if iyo afkaar qaldan baa jirtay dee dadku ha kala yaraystaan afkaarta ha kala badsadaan dee ilaa casrigeenna afkaartu meel kasta way jirtaan afkaar madaahib inxiraaf fahan qaldan yani ilaa casrigeena ilaa waktigaana waa jirtay ilaa ibnulqayim ilaa waktigii rasuulkuu ka warramay inay soo baxayaan calayhi salaatu wasalaam marka waktigaasna way jirtay buuri raximah llah ibnulqayim raximah ullah wuxuu ku ta'asuray bidaayada noloshiisa madhabka suufiyada madhab suufiya yani dee cid wax ka qaata ama cid la kulmay suufiyada ama afkaarta suufiyada ayuu ku bilaabay wuxuu bismi illah ku aftaxay suufiyada nacuudu billah ha halkaasuu marka ku bilaabay marka haddii cid wax ka qaadanaya dad suufiya halkaasuu ka bilaabay almuhim waa waa bilowgiisii noloshiisii cilmiga ahaa xayaatuhu lcilmiya ama nash'atuhu lcilmiya wa annahu lam yataxarar salafiyan salafi kuma bilaabin nuur calaa nuur kuma bilaabine meel kaleu ka bilaabay meel kale ayuu alifba ka bilaabay waayahay kadib ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu u sahlay ama u fudaydiyey itisaaluhu bishaykhi اlislaam ibnu taymiya raximahullah marka ilaahay tabaaraka wa tacaala dee qofka markuu jecel yahay wuxuu waafajiyaa khayr wuxuu dee meelo kale ka cababa wuxuu meelo kaleba dee gacanta saaraba wuxuu xalqado kale xaadiraba ilaahay jalla wacalaa naxariistiisii wuxuu doonay tabaaraka wa tacaala shaa allah inuu fadhiisto xalqadii shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah ilaahay subxaana wa tacala halkaasuu ku xafiday marka wuxuu la xidhiidhay ama ku ta'auray shaykhulislaam axmed bin cabdilxaliim bin cabdisalaam alxaraani isagaana ishaaray qasiidadiisa anuuniya markuu sheegay madaahibtii mutakalimiinta iyo firaqii lumay wuxuu ihi wallaahi yaa qowmi wallaahi alcadiimi nasiixatan min mushfiqin wa akhin lakum micwaanin jarabtu haada kullii wawaqactu fii tilka shubbaaki wa kuntu daa dayaraani wuxuu ka warramay maraxishu maray halkuu maray halkuu xataa ataaxa lii ilaahay wuxuu markaa fursa dahabiya fursad qaaliya ilaahay wuxuu ii siiyey bifadlihi tabaaraka wa tacaala in ilaahay i waafajiyey gacantaydu inay ku dhacdo ama gacanta aan u galo sheekh ilaahay tabaaraka wa tacaala nuur uu siiyey ilaahay tabaaraka wa taala maطlac aliimaan oo dee nuurkii iyo sunnadii tawxiidkii caqiidadii saxda ahayd halkaasu marka aahaar cadiima axaadiistii aahaartii yaa طaalib alxaq halkaasuu ka bilaabay nasiixad dadku u naseexaynayo da inuu ku ammaanayo shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah sida ilaahay ta'wiilka iyo caqiidadii faasidka ilaahay uga badbaadiyey almuhim hadal dheer baa nuuniyada ku yaalla raximahullah raxmatan waasica uu ku naseexaynayo in shaykhulislaam iyo in loo laabto iyo sida looga faa'iidaysanay raximahullah wa kaana raximahu llahu tacaala daa cibaada wuxuu ahaa raximahullah xaafid ibnu lqayim mid aad u cibaado badan buu ahaa warac badan nin dikri iyo adkaar fara badan buu ahaa ilaahay xusa istiqfaarta badiya wa kaana raximahullah nin salaada dheereeye ayuu ahaa yudiilu salaa rukuucdeeda iyo sujuuddeeda uu ku dheeraan jiray raximahullah wuxuu ahaa raximahullah hadduu salaada subax tukado halkaa uu fadhiyo kamuu kici jiray ilaa intaasoo goor ilaahay tabaaraka wa tacala u xuso xataa uu dee maalinta ay dheeraato ilaahay tabaaraka wa tacala u xuso yacni adkaarta iyo dikriga aad buu u badnaa sidii dee sheekhu raximahullah sidii ibnu shaykhulislaam isagu kamuu kici jirin ilaa maalintu ay dee cadcad dheeraato gelinka horeba u dhammaado ayuu shaykhulislaam ka kici jiray isaga wuxuu ahaa raximahullah ibnulqayim nin aad u jecel inuu kutubta ururiyo kutubta cilmiga inuu urursaduu jamciyo wa kaana ladayhi maktabatun caamira raximah llah wuxuu haystay ibnu lqayim maktabad buuxda oo caamira ayuu haystay raximah llah qofka akhriya fii shayin min kutubihi kutubta dee alxaafid ibnu lqayim raximah llah waxaa dee ka cad dilaaciisa iyo daalacashadiisa iyo kutubtuu daalacday ilahay raallaha ka aadee taasaa khayru shaahid markhaati taasaa ku filan raximah llah raxmatan wasaca wuxuu leeyahay alxaafid ibnu xajar raximah llah kitaabkiisa addurar alkaamil majallada afraad safxadda labiyo labaatan alxaafid ibnu xajar wuxuu ahaa nin jecel bijamci lkutub fa xasala minha wuxuu kutubta helay maa laa yuxsan kutub fara badan baa ilaahay gacantiisa ibnu lqayim soo geliyay xataa kaana awlaadu ciyaalkiisu iyo awlaaddiisu waxay ahaayeen yabiicuuna minha qaar iibiya bacda mowtihi markuu geeriyooday markuu sheekhu dhintay ayay kutubtiisa ciyaalkii ay iibin jireen muddo fara badan bay kutubtii iibinayeen muddo dheer ayay kolba kitaab soo saaraanay maxaankuna ay iibiyaan waxay ka reebeen kutub ay iyagu u doorteen inay daalacdaan mooyaane intii kale way iibiyeen maasha alla way ka faa'iideen kutubtii aabahooda maasha alla dee dhaxal baabay u noqotay wuxuu yidhi kaas waa hadalka xaafid ibn xajar alxaafid ibn اlqayim waxaa ka mid a acmaasha iyo waxyaabaha ilaahay tabaaraka watacaala uu u fududeeyey wuxuu la wareegay mas-uuliyadda madrasadda asadriya mudaris buu ka ahaa madrasat aljawsiyana macallin buu ka noqday waa acmaasha iyo waxyaabuu qabtay inuu mudaris labadaa ka ahaa xajka wuxuu tegey maraad intaasoo goor buu xajay maka waa uu tegey in badan baa dawaafkiisa iyo cibaadaadkiisa ahlu maka ay la yaabeen nin de cibaado badan ayuu ahaa ilahay raallah ka aaday wa saafara ila alqaahira qaahirana wuxuu tegey intaasoo goor ayuu tegey raximah llah wuxuu ahaa alxaafid ibnu lqayim nin wakti fara badan markuu dee safarkiisu wakti fara badan qaadanayo wuxuu ku mashquuli jiray safarkaa farahaa badan yashtaqilu bilkitaabati waاtaaliif intaa safarka uu socdo safarku weliba markuu yaro dheer yahay wuxuu ku mashquuli jiray in wax qoro ama kitaab taaliifiyo ama kitaab u taabo raximah اllah taasina de waxay caddaynaysaa cilmigiisii waasica ahaa isagoon kitaabba haysan oo dee maxaan ku dhaha safar saaran ama dee awr saaran ama neef saaran ayuu kutub fara badan alifay ama uu qoray raximah اllah raxmatan waasica waxaa ka mid a kutubtu safarka ku qoray miftaax daari sacaada miftaax daari sacaada oo cilmiga kaga sheekaynaya fadliga cilmiga uu leeyahay laba boqoloo daliil ayuu u keenaya cilmiga fadligu leeyahay mi-atay daliil laba boqoloo daliil miftaax daari sacaada kitaab rawdat lmuxibiin rawdat lmuxibiin isagana wuxuu ku alifay safar buu mualifku raximahullah waxaa kaluu alifay zaad lmacaad fi hadyi khayr اlcibaad safarku ku alifay badaa'ic alfawaa'id fi safar isagoo socda safar ayuu qoray kitaabkaana wa tahdiib sunan abi daawuud kitaabkaana safar ayuu marka qofku dee safarka in wakhtiga ka faa'iidaysto ayaa halkaana de laga qaday waayo wakhtigu de waa yacni daqiiqadaa keliya waa qaale inuu qofku dee wakhtigiisa ka faa'iidaysto raximah llah wa kaana raximah اllahu tacaala raxmatan waasica wuxuu jamciyey cilmi iyo camal saalixa wuxuu ahaa mid dadka wanaagga fara xumaanta ka reeba nin dulqaata waxay dadku maxaan ku idhaahdaa ku dhibayaan ama qowl ama ficil ama hadal ama aflagaado nin dulqaad badan ayuu ah raximah llah raxmatan wasalam waxaa dhacday masaa'ilka qaar inuu fitiyooday sidii dee sheekhiisii shaykhulislaam raximah llah oo la xidhay oo la dhibay fa uudiya fillaah bisababi daalik waxaa ka mid a markaa masaladii dalaaqa laba masaloba masaladii dalaaqa furitaanka iyo masaladii qofku ma u rixlaysan karaa intuu halkan ka tago uu yidhaahdo waxaan tegayaa qabri baan maxaan ku idhahda u safraya inuu qofku alaabtii wuxuu xidho uu u safro xabaal inuu u safro shadu rixaal ama shadu raxiil oo qabri la siyaarinay halkan buu ka tegaya magaalo kale ayuu qabri kusoo siyaarinay taana wuxuu fitiyooday inay xaaraan tahay sidii dee axaadiistii kusoo arortay markaa dadkii iyo culammadii wakhtigaa noolaa dee fuqaha iyo ashaaciro u badnaa sidii dee ibnul ibn shaykhulislaam aynu ka warranay loo dhibay ayaa sheekhana loo dhibnay masaladii dalaqa furitaanka ninku hadduu gabadhiisa saddex goor ku yidhaahdo anti aaliq anti aaliq anti aaliq ma saddex dalqadood baa markaa baa-in bay noqonaysaa way u dhammaatay mise markaa rajciyay noqonaysaayoo waa saddexdan mid unbaa la xisaabinaya sidii wuxuu maray sheekhiisii shaykhulislaam raximahullah ramat marka labada masalada dalaaqa iyo masaladan shadu rixaal loo safro xabaal labadaba sheekhu raximahullah fatwada u fitiyooday dad badan baa ku kacay xataa dad culummo ah ayaa kutub markaa ay isku radiyeen halkaasa markaa ilaahay daraaddiina waxay sababtay taasina in la xidho dhowr goor alxaafid ibn اlqayim markii ugu dambaysay waxaa lala xidhay shaykhuhu shaykhu alislaam aakhirkii dee waxaa laga soo saaray ibn اlqayim shaykhulislaam markuu dhintay ee janaasadiisii la soo saareeyey ayaa ibn اlqayim in la soo daayey markaasuu ka soo baxay cidduu wax ka qaatay markaa shuyuukhda iyo dee cidduu wax ka qaatay aada iyo aad ayay u fara badan yihiin culummada casrigaa uu ka qaatay funuunta iyo cilmiga faraha badan lama koobi karayo waxaana ka mid ah haddii aan soo koobkoobno kow asheekh alcalaama axmed bin cabdiraxmaan bin cabdilmuncim alxambali abulcabaas wuxuu ku can yahay ashihaab alcaabir waxaan u cabiri jiray baa la yidhi manaamaadka iyo ru'yada dadku ay riyoodaan ayuu tafsiiri jiray ama tacbiirin jiray raximah llah waxaana uu tilmaamay alxaafid ibnu اlqayim inuu wax ka qaatay kitaabkiisa zaad almacaad ayuu ku ishaaray uu leeyahy waan ka qaatay waayo waxaa kaloo ka mida culummadu cilmiga ka qaatay muxamed ibnu abilfatx shamsuddiin abu cabdillaah alfaqiih annaxwi wuxuu ka qaatay alcarabiya alfiyat ibni malik akhar alkaafiya bacda tashiil kitaab almulakhas ma sha allah kutubtaa culumta carabiyada u badan wuxuu ka qaatay sheekha alfaqiih annaxwi raximah llah raxmata wasala waxaa kaloo ka mid a cidda wax ka qaatay gabadha la ydhaha faatima bintu sheekh ibraahim binu maxmuud albacli markaa waxay ahayd binta jawhar baa la odhan jiray culammadu waxay ahayd gabadh muxadisada cilmiga xadiiska taqaana asaaniiddana haysa qaala xadaana ilaa yani waxay adee sanadka gabadh haysa akhada canha alxadiid cilmiga xadiidka ayuu ka qaatay binta jawhar bay ku caan baxday sidaynu dhowr goor soo marnay waa culimmadu waaweyn bay ahayd waxaa kaloo ka mida cid wax ka qaatay asheekh sulaymaan binu xamsa binu axmed binu qudaama taqiyudiin abulfadl alxambali waxaa kaloo ka mida muxamed binu abdira binu cabdiraxiim ashaafici safiyudiin alhindi oo culimmadii waaweyney inkastoo dee ahaa shaafici ashcari alhindi alfaqiih alusuli akhada canhu wuxuu ka qaatay alxaafid ibn اlqayim usuul alfiqh wالtawxiid wa qara calayhi akar aarbaciin wa qara'a kitaab almuxasar almuxasar waa kitaab fi usuul اfiq waxaa kaloo ka mid mashaakhda wax ka qaatay ismaaciil bin yuusuf alqaysi addimashqi ashaafici abulfidaa waxaa ka mid a abu bakr ibn اlmundir ibn اlmundir binu axmed bin cabdidaa'im wuxuu ka qaatay cilmi alxadiid waxaa ka mida rag wax ka qaatay aabbihii baa ku jira alwaalid waalidkii raximah اllah abu bakr qayim aljawsiy aabbihii qayim aljawsiy wuxuu ka qaatay cilmiga almawaariis cilmigii dhaxalka waxaa kaloo ka mida rag wax ka qaatay cabdullaahi binu cabdilxaliim ibnu taymiya annumayri waa shaykhulislaam walaalkii cabdullaahi binu cabdilxaliim waa shaykhulislaam bay walaal ahaayeen wuxuu ka qaatay cilmiga fiqigu ka qaatay waxaa kaloo in badan wax ka qaatay ashaykhu alkabiir alimaam alcaalim alcallaama axmed binu cabdilxaliim binu cabdisalaam binu taymiya alxaraani shaykhu lislaam taqiyudiin waa sheekhii shaykhulislaam waqad ta'ahara bihi ibnu اlqayim markaa sheekhan ayuu si gaara ugu tacasuray ta'auran kabiira wa qara'a calayh uu ku dul akhriyey uu laasimay in ka badan khamsa casharata sana shan iyo toban sano ay ka badanta culimmada qaar waxay leeyihin toddoba iyo toban sano ayuu ag fadhiyey shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah ama lix iyo toban sannadood adigu way ka badan tahay han iyo toban lix iyo toban dheh aw sabcata cashara caaman toddoba iyo toban sannadood dhowr iyo toban ayuu la fadhiyey wuxuu ka qaatay shaykhulislaam kitaabka cilmu kitaab tafsiirka sunnaha xadiidka fiqiga dhaxalka tawxiidka cilmulkalaam waxaasoo dhan raximah ullah raxmatan waasaca sidaynu soo sheegnayna waa sheekha keliya uu in badan laasimay uu ka helay ma maqasho waan ka helay uu ka helay raximahullah uu fahmay qaabku wuxuu wado adiladiisa xujajka baraahiinta wadaad baa ibnulqayim u tarjameeyey meelaka akriyey ayaa wuxuu yidhi wuxuu ahaa allahuma mustacaan alxaafid ibnu xajar alla cafa allahu cana canhu xaafid ibnu xajar baa wuxuu yidhi ibnulqayim wuxuu noqday uu ka faa'idaystay shaykhulislaam uu dadaalay laakiin wuxuu noqday nuskhatun minhu waa uun axmed waa ibnu taymiye yaroo waa nuskhad ma halka taallo wuxuu yidhi siduu waday xataa madaahibta ama aqwaasha ibnu taymiye kamama baxa wixii ibnu taymiya yidhi unbuu yidhaahdaa wa haada khata taasina waa qaladoo way dhacday id ibnulqayim uu khilaafo sheekhaysii sheekh islam ibnu taymiya dee lama odhan karo xataa muqallid buu ahaa iminka inaynu haddaynu idhaahno ibn اqayim muqalid buu ahaa shaykh islaam ibnu taymiya hada khaطأ waa qalad laakiin muxuu ahaa ibn اlqayim ibn اlqayim mutabic lidaliil ibn اlqayim wuxuu raaci jiray daliilka ibnu taymiya muxuu ku jeclaaday shaykh اislaam ibnu taymiya wuxuu ku jeclaaday daliilka dee iminka ibnu taymiya wayna jecel laha laakiin qofku dee daliilka adilada baraahiinta waxaasayna ku jecel laha hadduu khilaafo daliilka dee qofku masaladii waa dhaafaya ama shaykhulislaam ha ahaado ama mid ka weynba xataa ha ahaadee sheekha iyo daliilka keebaa weyn sheekha iyo daliilka keebaa weyn daliilkaa weyn waa kii dee ibnulqayim yidhi isagoo wadaadkii wadaadkii xambaliga ahaa ee waaweynaa muxuu ahaa abu ismaaciil alharawi min min akaabir alxanaabila culamada waaweyn xanaabiladu ah wuxuu leeyay kitaab la yidhaahdo manaasila saa'iriina bayna iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin ibnulqayim baa sharaxaya marka meelo badan buu marka ku siibtay wadaadku waa culamada waaweyn xanaabiladu ah ibnulqayim baa marka wuxuu yidhi sheekhan abu ismaaciil alharawi wuxuu alifay kitaab la dhaa cilmu lkalaam damu cilmi lkalaam kitaab weyn buu alifay meelo badan buu marka aqwaashiisii sheeg sheeg wuxuu yidhi sheekhu waynu jecelnahay sheekheenna sheekhunaa sheekheennan waynu jecelnahay buu yidhi laakiin xaqaynu ka jecelnahay buu yidhi ilahi raallaa kaad waa kelmad cajiiba sax dade sheekha waanu jecelnahay waa culimmada waaweyna dee ma garanaysa haddana dee xaqa ayuu haddana kasii jecelnahay markaa subxaan allah ibnulqayim uu jecel yahay sheekhiisii sheikhulislaam uuna raacayaa daliillo uu ku raacayaa laakiin taqliid ku raaca taasina markaa dee sawaab maha in la yidhaahdo wa kaana nuskhatan minhu laa yakhruj can aqwaalih laa yakhruju can ikhtiyaaraati ikhtiyaaraat ibnu taymiya ma uu kamuu bixi jirinba markaa dee taqliidu lacna dan buu ahaayo halku dee la fadhiistan buu la fadhiisan jiray taasina waa qalad weeyaan ibnulqayim wuxuu ku raaci jiray shaykhulislaam adilada way dhacdaa inuu tacdiimiyo sheekhiisa inuu adiladiisa wa kaana shaykhuna taqiyudiin axmed binu taymiya sidaasuu nagu odhan jiray in badan bay kusoo arortay xaadil arwaaxa sida kutubtiisa markaynu akriyayno kutubta in badan bay ku taallaa sheekhiisa isagoo sheegaya badaayaca fawaa'idka sawaaciqa kutubta way ku taallaa sheekhay uu sidaasuu isagu yidhi raximahullah xataa iminka masaa'ilka tusaale ahaan qaar bay isku khilaafsan yihin iminka dee baabka xataa sifaatka aayaadka marka qaar la fasirayo ibnulqayim toos buu khilaafay shaykhulislaam ibnu taymiya raximahullah raxmatas almuhim uu khilaafay sida saxda ah sheekhiisa fii masaa'il masaa'ilna waa ku waafaqay masaa'ilna uu ku khilaafay taasina daliilka waxaa kaloo ka mid rag wax ka qaatay ismaaciil binu muxamed alxaraani majdudiin wuxuu ka qaatay fiqiga usuulka iyo dhaxalka waxaa kaloo ka mida moxamed bin ibraahim alqaadi alxamawi ashaafici ee caanka ahaa oo culimmada waaweyne shaaficiyada waxaa kaloo wax ka qaatay yuusuf bin cabdiraxmaan addimashqi ashaafici jamaaludiin almisri xaafid waa culimmada waaweyn ee jamaaludiin almisri raximahullah waxaa kaloo ka mida alxaafid ibnu lqayim wuxuu u fadhiistay ibnulqayim dee mashaayikh fara badan waa ka qaatay tadriiskii iyo fatwadii iyo dacwaddii iyo wacdigii ayuu u fadhiistay raximahullah kadibna arday fara badan ayaa cilmigii ka qaatay waxaa ka mid rag wax ka qaatay moxamed bin axmed binu cabdilhaadi ibnu cabdilhaadi alxambali shamsudiin raximahullah raxmatan waasa waxaa kaloo wax ka qaatay asheekh shamsudiin adahabi saaxib asiira aclaami nubala taariikhu lislaam kutubta faraha badan alifay waxa wax ka qaatay raximahullah inankiisii cabdullaahi bni moxamed waxaa wax ka qaatay khaliil asafadi salaaxdiin moxamed bin cabdilqaadir bin muxyidiin raximah llah alxambali waxaa wax ka qaatay cali binu cabdilkaafi binu cali asubki taqiyudiin abulxasan subki rag ibnulqayim wax ka qaatay moxamed binu yacquub binu moxamed muxyidiin alfayrus aabadi yaa garanaya sheekha saaxib kitaab alqaamuus jasaaka allah khayr saaxib kitaab alqaamuus qaamuuska muxiidka la ydhaah sheekha alifey waa ardaydii alxaafid ibnu اlqayim raximah llah alfayruus abadi ashaafici saaxib alqaamuus waa min talaamiid ibn اlqayim raggii ka aflaxay ayuu ku jira inkastoo kutubtiisa maalmeel ta'wiil ku yaallo waaya culummadu marka aad iyo aad bay alxaafid ibnu اlqayim raximah اllahu tacaala raxmatan waaseca u ammaaneen haddaan hadallada culummada akhriyo alculamaa maxay ka yidhaahdeen ibnu اlqayim wuxuu yidhi qaala alxaafid ibnu kaiir raximah اllah ibnu kaiir baa wuxuu yihi samica alxadiid wuxuu ku mashquulay cilmiga wa baraca fii culuumi mutacadida kow wuxuu baaraca ku noqday cilma tafsiir waa run subxaana allah aayad hadduu fasiro maa sha allah alcajab alcujaab iminka meel buu faatixada ku fasiraya fatara alcajab alcajiib waad la yaabaysaa faatixada siduu fasiraya subxana madaarij saalikiin markuu faatixada alxamdulilah rabbi alcaalamiin alxamdu lilah rabbi alcaalamtiisii naqaani maaha daba faatixa kale wuxuu ka yani maa sha allah waad yaabaysaa alxamdu lilah markuu fasirayo kolba dee dhinac buu la raacraacaya alxamdu lilah rabbi alcaalamiin araxmaan maa sha allah waad la yaabaysaa siduu fasiraya wuxuu baraca fii cilmi tafsiir baaric buu ku noqday waalxadiid markii uu ku laabtay uu yidhaha sheekh taqiidiin ibnu taymiya min uu ka laabtay addiyaar almisriya uu ka laabtay dimashq ayaa waxa uu laasimay sheekh taqiidiin buu laasimay wuxuu ka qaatay cilman jaman wuxuu markaa ku mashquulay in cilmigii naafic ah wuxuu markaa siyaadiye dalabka leyla wa nahaara wa kasrat libtaa aad buu ilaahay u beri jiray tabaaraka wa tacaala inuu cilmiga naafica waafajiyo wuxu uhi raximah llah xaafid ibnu kaiir baan akhriya albidaaya wanihaaya mujalada afar tobnaad waan la saaxiibay in badan baan raacay waan la saaxiibay ma garanayo ibnu kaiir qof ka cibaado badnaa ma garanayo ilahay raallaa kaado allah waa laisku waafaqi inuu cibaado badnaa wuxuuhi raximahullah wa biljumla isku soo uruuri wuxuu ahaa kaana qaliilu nadiir nadiir wax la mid ah muu jirin marka laysu geeyo fii majmuucihi wa umuurihi wa axwaalihi waxa ka qaalib ahaa khayrka ayaa ku badnaa akhlaaqdiisu akhlaaq fiican bahay saamaxahu llah waraximah wuxuu yidhi alxaafid ibnu rajab raximah llah isaguna tafaqaha fi lmadhab madhabka muxuu ula jeeda ay madhab alambli yani madhabkan xanaabilada ayuu ku barbaaray wa baraca uu soo baxay wa aftaa uu fityooday wuxuu laasimay sheekh taqiyudiin ibnu taymiya wa akhada canhu wa tafanana fii culuumi اlislaam wa kaana caarifan bitafsiir tafsiirka aayad buu ku ahaa min aayaat illahi buu ku ahaa wax tafsiirka u banbaxaya oo la midii muu jirin iyo biusuuli diin ictiqaadkana aayad buu ku ahaa wa ilayhi fiihima almuntaha xadiiska iyo macaanidiisa iyo fiqiga xadiiska iyo istimbaadka iyo qaabka xadiiska wax looga soo saaro wax la midi cid gaadhaysaa ma dadku ciyaal buu ku noqonaya maasha allah fiqiga usuushiisa carabiyada naxwahana gacan dheer buu ka lahaa maxaad ka taqaana ibnuqayim cilmulkalaamka iyo suluugga iyo akhlaaqda iyo kalaama ahla tasawuf wa ishaaraatihim wa daqaa'iqihim markaa de wuxuu ula jeedaa suufiyadii raximah llahu tacala raxmatan waaseca dee waynu soo marnay ibnu اlqayim uu akhriyey cilmiga suufiyada tasawufka uu akhriyey mansilata tasawuf suufiyada axwaaluhum maqaamaatuhum waxaasana uu soo akhriyey raximah llah aakhirkiina da waa ki ka hadhay ee arkay inay khilaafsan yihiin inxiraaf leexasha galay suufiyadii iyo cibaadadii iyo tasawuf wixii fara horta lafdigan suufi lafdi sharciya maaha eeg lafdiga sharcigu waa maxay waa cibaado daaca ilahay muxuu leeyay yaa ayuha aladiina aamanu adiicu llaha yacni lafdiga sharciga ilaahay la adeeco in la cibaadaysto in la raaco sunnaha itibaac laakiin lafdiga suufi waa isdilaax la dejiyey buu ahaa markaa ibnu lqayim aad uga warramaya lafdiga suufi waxa loola jeedo qasdigeeda maraaxisha axwaala suufiya maqaamaata suufiya xadaraata suufiya waxaasoo dhan uu ka waxaa dhacdo marmar laakiin la soco cibaaraad kelmado ay isticmaalaan inuu isticmaalo ibnuqayim macrifada iyo ishaaraadka iyo daqaa'iqda iyo ya axwaal alcaarifiin caarifiinta iyo axwaasheedu marka alfaadaha uu isticmaalayo axwaal alcaarifiin istilaaxaadka uu isticmaalayo dee maqsad xasana un ayuunbaa lagu xambaarayaa oo macrifat اllah biasmaa'ihi wa sifaatihi tawxiidki yani dee wuxuu ku xambaaraa macaanidii saxda ahayd ama dee inkastoo mar kasta ay fiican tahay alfaadda sharciga ah in lagu dadaalo ayaa aad iyo aad u fiican wa kaana raximah llah wuxuu ahaa ibnu اlqayim daa cibaada qof cibaado badan buu ahaa tahajud badan daaco badan buu ahaa raximah llah maan arag buu ihi ibnu rajab awsaca minhu cilman wax ka cilmi waasicsan maan arag wax kaga cilmi badan bimacaani اqur'aan wasunna wa xaqaa'iq aliimaan macsuum maaha oo dee waana asibi karaa dee waana gefi karaa oo dee sheekhu macsuum maaha raximah اllahu tacala wuxuu kulu markale yidhi maan arag maa taxta adiimi samaa awsaca cilman minhu cid ka cilmi badan maan arag wa qaala alxaafid ibnu xajar raximah اllah wuxuu ihi xaafidku waa kan wuxuu ahaa nin cilmigiisu waasic yahay caarifan bilkhilaaf waa madaahib salaf salafiyada iyo salafka waa yaqaana maasha alla dee laftiisu salafi ma alxaafid ibnu lqayim asalafi kaana salafiyan sidan dee ka warramo dhinacaqii salafi buu ahaa suufina muu ahayn khuraafi muu ahayn balaayo kale muu ahayn nin dee sunnada iyo salafiyada lagu yaqaanay sidii dee shaykhulislaamba ula qabsaday ayuu ahaa raximah llah wa kaana caarifan bimadaahib salaf waxaa ka qaalib noqday waa ibn xajar baa watee shuf waxaa ka qaalib noqday jacaylkii ibnu taymiya madax maray haye xataa kaana laa yakhruju can shayin min aqwaali aqwaasha ibnu taymiye kamabuu bixi jirine ibnu taymiya baa jeeday oo uu u gargaari jiray aqwaasha ibnu taymiya fii jamiici daalika uu u gargaari jiray wa huwa aladii ibnu lqayim waa ka haddaba tahdiibiyey kutubahu wanashara cilmahu cilmigii ibnu taymiya wax faafiyey ibnu qayim baa faafiyey markaa masladaa wadaadkii la odhan jiray kawhari addajaal alkadaab shaydaanka ahaa alkawhari wamaa adraaka ma alkawhari acuudu billah kawhari ninka la yidhaahdo oo khatarta ahaa addaal mudil mubtadic daalka ahaa acuudu billah ninka kawhari la yidhaahdo aad buu u dacnayaa ibnu lqayim dee xataa wuxuu iska odhanaya ibn اlqayim yahuudi buu ahaa nasraani buu ahaa wuxuu doonu ku odhanaya subxaan allah acuudu billah ibn اlqayim dee nin ahlu cilmiya cilmi u saaxiiba sunnaha lagu yaqaanay ayuu ahaa muu ahayn markaa masaa'ilkaana waxa si fiican u difaacay asheekh bakr abu zayd kitaabkiisa ibn اlqayim xayaatuhu wa aahaaruhu xayaatuhu wa aahaaruhu markaa bakr abu zayd si fiican buu difaacay alxaafid ibn اlqayim ibn اlqayim sidaynu ka warrannay in la yidhaahdo laa yakhruju can shayin min aqwaali ibn اlqayim ibnu taymiya mabuu khilaafi jirin de sidaynu ka soo warrannay waa kalaam baatila oo caatila oo faasida oo maxaan ku yidhaha xiqdi iyo xaasidnimo xambaarsan bal wuxuu ahaa raximah اllah nin dee cilmigana faafiya deliilkana raaca mutabic ah sunnaha ku dadaala ilaahay tabaaraka watacaala ha u naxariisto alxaafid ibn اlqayim raxmatan waasica wuxuu yidhi alxaafid ibn xajar addurar alkaamila majalada afraad wa kullu tasaaniifi kutubtu dhammaan qoray ibn اlqayim waa xaafidkaa wada marguubun fiiha waa la jecel yahay bayna طawaa'if firaqa muslimiintu dhammaan way jecel yahay wa huwa طawiilu nafas aad buu nafaskiisu yani marka dee masaa'ilka ibn اlqayim tartiibini waa aragteen iminka marku dee hadalku waa laba waa xaqiiqiy waa majaas markay culimmadu leeyihiin waxna waa xaqiiqo waxna waa majaas alkalaamu yanqasimu ilaa qismayn xaqiiqatin wa majaasin wuxuu ka radiyey konton iyo laba weji buu ka radiyey konton iyo laba weji buu ka radiyey insha allah dee waa aragtay mukhtasara sawaaciq almursala xabad xabad dhagax dhagax ayuu dhigay ilaah raallah ka marka wahuwa tawiilu nafas markuu dee masaa'ilka kala saaree tawiilu nafas wuxuu isku dayaa buu yidhi xaafidku inuu macaanida caddeeyo waa run weliba ishaab aad buu dheereeya mucdamkeeda iyo badankeedna min kalaami sheikhihi waa hadalkii sheekhiisu inoo sharaxay buu uu ku tasarufaa ilaahayna wuxuu siiyey awood qawiya tabaaraka wa tacaala yacni wuxuu ahaa mid aan wuxuu ku tago ka laaban raximahullah mid u nusreeya xujo iyo adilo u raadiya raximah اllahu tacaala raxmatan waasa alxaafid asuyuuطi wuxuu ihi suyuuطi kitaabkiisa buqyat اlwucaad sanaf ibn اlqayim kutub buu alifay wanaadar yani wuxuu galay munaadaraat uu ijtihaaday ilaah raallaha ka ah wa saara min ala'imati اlkibaar culimmada waaweyne a'imata اlkibaar buu noqday hadday tahay tafsiirka hadday tahay xadiiska hadday tahay furuucda hadday tahay carabiyada hadday tahay culumta oo dhan uu dhaafi buri raximahullah wa qaala ibnu cimaad alxambali shadaraat dahab fii khabari man dahab mujallada lixaad alfaqiih alxambali bal iska da almujtahid اlmuطlaq waa mujtahid la iطlaaqay almufasir alnaxwi alusuuli almutakalim الشhهيiد ee ku caan baxay ببن قyم الjوزي رaحimه و qاaل الإمام الشhوكاني kitaabkiisa الbdر الطاaلع مuجلada labaad صفحadda بqل aفaر iyo aفaرta بن الqyم markuu re barca فيi جaميiع العلوم culumto dhan baarع bu ku ah وفاq الأقراan أقراantana waa dhaafay واشتaهرa في الآفاaq وتaبحرa fii macrifati madaahib salaf yacni wuxuu aad ugu dheeraaday uu ku tacamuqay ku tabaxuray macrifata madaahib salaf marka kadibna wuxuu shawkaan sheegay mu'alafaadkiisii kutubtiisii aahaartiisii raadkiisii waxyaabuu ka tegey ayuu sardiyey alimaam ashawkaani raximah llahu tacala raxmatullah wuxuu kalu yidhi wuxuu yaqaanay buu yidhi alfaad macaan maca xusni tasaruf waxusnu siyaaq dadka musanifiinta wax alifaa ama mu'alifiintu qaabku wax u sardinay u keeno ma awoodi karaan qofku wuxuu jeclaanayaa qaabku hadalka u dhigayo ama qaabku u sardinayo watamiilu ilayhi aladhaan watuxibuhu lquluub quluubtuna way jeclaataa buudi ma laha maasha allah shawkaani insaaf maasha allah shawkaani si insaaf buu hadlaya wuxuu leh shawkaani walaysa lahu mala ibnu lqayim waxaan daliilka ahayn ma cuskado oo ma ictimaado waa shawkaani daliilka ayuunbuu cuskadaa raximah allahu tacaala raxmatan waasica ee taqliid ulacmaa hebel baa yidhi un maahee daliilku cuskadaa buui waqad yamiilu naadiran wuu u leexdaa ma badnee madhabka xambeliga marmar buu u leexdaa buuyi kaasoo uu ku barbaaray waa shawkaani hase ahaatee kuma takalluf uma raadiyo raximah ullah isagoo oo dee maxaamil iyo maxmal iyo wayaxtamilu ixtimaal baaridoo barafa ma saaray buui raximah ullah bal wuxuu ku dadaalaa in badan bay dhacday ibnulqayim oo madhabka xanaabilada khilaafaya ole wax daliila masalada loo maayo maa sha allah wuxuu uhi raximahullah siday qaar sameeyaan madaahibta qaar u saaxiibi inay u raadiyaan maxmal baarida oo baraf ay u raadiyaan bal bal laabudda lahu wuxuu ku dadaalaa mustanad fii daalik wax daliil sharciya inuu ama qawaacidii shareecada masale kasta asal sharciya ayuu dabada u saaraya ilahay rallaa ka xataa dee haddii masalada nas loo waayo daliilkii qawaaciddii shareecada maqaasidii shareecada islaamka ayuu saaraya raalli allah ka bal laabudda lahu min mustanad fii daalik hadee waxa qaalib ah baxdigiisa iyo wuxuu baadho waxa qaalibka ah insaaf baa qaalibka insaafkuna cadaaladuu ku dadaalaya maaha dee madhab waa daliilku ku dadaalaya ilah raali waxaa kaloo dee ibnulqayim shabaha laba wadaadoo shaaficiyada ka mid a alimaam annawowi ilaah raallah ka ad insaafku ku dadaalaa alimaam albahaqi isaguna insaafku ku dadaala alimaam albahaqi waalimaam annawowi waa tusaalayaal xagga insaafka siday masalada u wadaan iminka masalada akla laxm libil hilibka geela ma laga weysay siduu wadu odhanayaa beehaqiina wey daliil baa ku soo arooray masalada waa laga weyse qaadanaya hilibka gela waa daliilba loo hayo ilaah raalaaka insaafku markaa waa kaa maaha qofku wuxuu ku barbaaray dee daliilkunbaa markaa la qaataa ilaah raalaaka marka ibnulqayim iyo ibnu taymiyana in badan way ninkii sheegna waxay ku barbaareen dee madhabka xanaabilada laakiin waxa ka ay ku dadaalayeen inay haddana daliilka markii dambe dee diintii fahmeen inay daliilka qaataan bay ku dadaala wuxuu yidhi shawkaani walmaylu maca daliili xaysu maala walmayl inay u leexdaan halka daliilku u leexdo xaysu maala maa sha allah walmaylu maca daliili xaysu maala waxaan xusuustay hadalkii albaani sheekh albaani ayaa idhaahdaa naduuru maca daliili xaysu daa halkuu daliilku galo ayuun baanu la wareegnaa ilaah raallahka hataa waa ka waa ka odhanaya albani dee annaku taymiyiin ma nihin lahaa waa ibnu taymiya unbaa daba dhigataa ama ibnulqayim un mooyaane dee taa ma nihin buu yihi sheekh albani bal naduuru maca daliili xaysu daara hadalka shawkaani ba la socdo waalmaylu maca daliili xaysu maala wuxuu la wareegaa daliilka halkuu u la leexda wacadamu tacwiil ma cuskado cala alqiili waalqaali qaala iyo qiila waxa baa la yidhi daliilkuunbuu cuskada ilahay raallaa kaana shawkaani badru taalica markuu taraatiibta culammada ka warramaya wuxuu ihi wa qaala raximah llah wabiljumla isku soo fa huwa wuxuu ka mid yahay culummada sunnada faafisay ilahay raallaha kaana qaama binashri sunna dadkii buu u sharaxay sunnadii wuu soo dhoweeyey sunnadii raximah llahu tacala raxmata markaa wuu u duceeyey faraximahu llah wajazaahu llahu cala lislaam khayra jazaa almuhim ilahay raallaha ka ahaadee ibnu اlqayim iyo ibnu taymiya iyo shawkaani iyo ibnu xajar iyo culummadaasoo dhan in badan waxaynu ka faa'iidaysanay ilaahay raallaha ka ahaaday inay dadka ku tarbiyadeeyeen daliilka in la tacdiimiyo waayo inagu shaksiga dee ma tacdiiminayno laakiin dee daliilka uun ayuunbaa la tacdiiminaya qalbigaaga waa inuu daliilku ku weynaado sida dee siirada imika waxaynu ka faa'idaysanaynaa in daliilka culimmadu ay tacdiimiyeen hadday tahay shaykhulislaam hadday tahay imaam axmed hadday tahay imaam shaafici culummada muxaqiqiintao dhan culummada la yidhaahdo muxaqiqiintu ilaa raallah ka ale waxay ku dadaalayaan in daliilka ay la wareegaan ilaa dee culimmadeennu sheekh albani sheikhuna sheekh muqbil binu haadi alwaadici calayhi raxmat ullah ibnu baas ibnu cuthaymiin fawsaan mashaa'ikhda nool xataa in badan waxay ku dadaalaan daliilka in lala wareego ilaah raallah ka ale marka insha allahu tacaala kutubtu alife ibnu lqayim iyo waxay tahay hadday tahay caqiidada fiqiga kutubta alife oo dhan dee aad iyo aad bay u fara badan tahay lamana koobi karo kutubtiisa marka insha allahu tacaala mar baynu kutubta ibnuulqayim iyo mu'alafaadkiisa iyo aaaartiisa cilmigaahi iyo kutubta dee daabacanta aan daabacnayn insha allahu tacaala mar baynu ka dhigan doonaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam billahi tacaala towfiq